markana kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee habeen kasta xiliyadoon kale aad maqli jirteen ee caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalo si aan ku talagalahaynuu iibisa kaydkii dhammaa ee biyaha ay dadka magaaladu ka cabbayeen dhulkii loo cabira ayaa marka waxaa soo dhex galay ceelashii ama barkadii biyaha magaalada siinaysay ama xaruntii biyaha ama wakaaladii biyaha ee magaalada ayuuna ninkii yeeshay oo dowladda hoose ay siisay bal sida ay u dhacday iyo weliba waxaa la yeelayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan ka madhnaan doonin barnaamijka iyadoo caawan aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii ku saabsanaa taariikhdii allah u naxariistay fanaankii maxamed mooga liibaan
wuxuu inan ka mid a hablihii waxay qaadi cadeen soo rabaal celin saartana kasoo degin raygeyga sidaan rabo kala taagi doono dabeedna dhowr goor marka heesaas sidaan wax dareemay buudi axmed horena way isku yaqaaneen dabeedna waxaan kuyi waa arcabdi qays anigii malaha inankaas arrintaa uga jeedaa dabadeedna wuxuu wuri wuri dee waxdhe dabadeedna ma sanadkii afraad baa kaaka caashifeen inan yahay soconaya buu sameeyey barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington caweysin wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba bal inta aynaan sheekada iyo weliba xubinta alabuurka iyo heesaaga u gudbin marka hore aynu barnaamijkeenna ku furanno codka fanaanada hibe maxamed hareelada guban loogu sahantagay oo yamaruga xashiyo mareedaaqaygeediiyasamo haleelada guban loogu sahantagay oo yamaruga xashiyo mareedaaqaygeedi ogoosha naxdiyo aranku iskalbinayaanoo cidinaanay kala garan galoofiyo irmaanka ogoosha naxdiyo aranku iskalbinayaanoo cidinaanay kala garan galoofiyo irmaanka
aynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno codkaasi fanaanada hibe maxamed islamarkaana aynu barnaamijkeena cawiiska hore ugu sii soconno dunida ayaa ku kala duwan hanaanka lahaanshiyaha maamulka iyo weliba ku tagrifalka dhulka iyadoo meelaha qaar ay keliya dowladuhu dhulka yeelan karaan halka kuwo kalena ay dadka iyo weliba dowladdu si kala madax bannaana u yeelan karaan siday doontaba ha ahaatee waxaa dhacday inaana sinaba dowladda looga maarmin ha noqoto in sharciga looga baahdo amaba in iyaga dhulka laga martiye haddaba magaalo ku taalla dalkan maraykanka ayaa dhowaan ka war heshay in aanay gacantaba ugu jirin dhulkii uu ka dhisnaa taangigii biyaha ee ay magaaladu ka cabbaysay kadib markii si aan ku talagalahayn ee u iibiyeen taasoo keentay in xaalad adag oo si deg dega in loo xalliyo u baahan ay soo waajahda magaaladaasi waxaanay sheekadani fajac iyo layaab ku noqotay qof kastaoo magaaladaasi ku sugnaa amaba warbaahinta ka maqlay bal haddaba aan soo dhoweeya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo haya faahfaahinta sheekadan iyo weliba sida xaalku u noqday markii taangigii dhammaayey biyaha magaaladu qof si gaara u yeeshay waa mahadsantahay cabdixakiin sheekadan waxay ka dhacday magaalo yar oo la yidhaahdo brooksville oo ku taala gobolka florida ee dalkan maraykanka waxayna qabsatay nin ganacsada ah oo doonayay inuu dhul ka iibsado ee dowladda hoose ee magaaladaasi ama maamulka magaaladaasi kadibna dhulkii uu doonayay inuu iibsado wax ka badan ayuu si qaldan ama aan ku talagal ahayn u helay waan gartay markaa dhulkan say ku suurto gashay inuu raaco taangigii biyaha magaalada dhanba laga waraabinayo ama ay magaaladu ka cabbaysay ninkan boos ayuu ka iibsanayay magaalada marka sida sharciga uu qabana marka aad doonayso inaad boos iibsato waa inaad soo martaa hay-adda ama dowladda hoose si lagu siiyo ruqsadda iyo dhulka iyo weliba markii aad soo marto wixii broses ahaa ee loogu talagalay iyo lacagihii marka adiga dhul qiimihiisa uu ku kacayo shan iyo konton kun oo dollar ayuu iibsaday oo boos ah laakiin markii la cabiray dowladda hoose ayaa qalad uu ka dhacay waxaana ninka loo cabiray boos ka weyn intii uu iibsaday dhulkii loo cabira ayaa marka waxaa soo dhex galay ceelashii ama barkadii biyaha magaalada siinaysay ama xaruntii biyaha ama wakaaladii biyaha ee magaalada ayuuna ninkii yeeshay oo dowladda hoose ay sii markaa dowladduma waxay u bareedhay oo si toosan ninkan macataangiga uga iibisay bay ahayd oo dee beddelkeeday haysteen mise si kale waxu qaldameen isaga xitaa muu ogeen waxa laga iibiyey in wakaaladii biyaha magaalada siinaysay ama ceelashii biyaha magaaladao dhan in uu ku jiro dhulkii ay ku taalay marka howlihiisii ayuu doontay markii uu damcay inuu soo qaatay warqadihiisina wuxuu ogaadayba in dhulkii uu ku yaalay ceelashii magaalada lagu wareejiyey marka dan kadib ayay ogaatay dowladda hoosena si qaldan oo aan ku talagal ahayn ayaa ninka loogu wareejiyey sidaas ayaana lagu ogaaday waa gartay waa la ogaaday ninkiina de isagaale markaa sharciyan laga hadla dhulkii uu iibsaday lacagtiina uu bixiyey de maxaa la yeelay magaaladii xaggay biyo ka cabtay ma ninkuunbay magan u noqoto inuu biyihii u siiyo ay noqotay mise xal kalaa la sameeyey
sharciyan mar haddii magaciisii uu kusoo baxay oo wax walba oo shuruudo ahaana uu buuxiyey dowladdii hoosena ay ku wareejisay isaga ayaa yeelanaya laakiin markii la ogaaday oo laisku dhex yaacay oo la orday oo maaragtay arrintii ay fajiciso noqotay in biyihii magaalada ay nin keliya oo weliba ganacsadaha gacanta u galaan arrintii waa laisku noqday kadibna ninkii ayaa tanaasul sameeyey oo dib ugu soo celiyey baraagtii biyaha ee magaalada isla dowladda hoose ee magaaladii brooksville waa cajiib magaaladan oo ay xaaladani ku dhacday markaynu eegno magaaladan bal cabdiqaadir haddaynu bulshada faahfaahin ka siino waa magaalo nooceeye xaggaysa ku taalla
magaaladan waa magaalo yar waxay ku taallaa gobolka florida waxay ka mid tahay deegaanada ugu cajiibsan waana runtii floridana waad garanaysaa oo gobol xeeb ku yaala oo runtii dadka waxay aad u yaqaanaan magaalada miami broxvillena waxay ka mid tahay magaalooyinka dhinaca deegaanka ku fiican oo aadka loo jecel yahay ammaankooda aad loo ilaaliyo runtii iskuulaadkeeda ama adeegyadeedana ay aad u fiican yihiin runtii marka sidaas ninkan ayuuna doonayay inuu ganacsi uga samaysto dhulkana wuxuu u doonayay dhul ganacsi wuxuuna noqday ninkii sagaarada dabinka u dhigtay oorka uugu soo dhacay waa gartay hadda dhulkii kale uu lahaa waa la siiyey oo de dabcan kanna waa laga reebay ma sheegay wuxuu ka dhigaya dhulka cabdixakiin dhulka markii hore ee dowladda hoose waxa uu ahaa baqaar ay wax ku kaydiyaan oo keed u ah ama stor ayuu muddo u ahaa dowladda hoose ayaana ogaatay inay ka maaranto sidaas ayayna u iibinaysay marka isaga wuxuu doonayaa hadda inuu ka dhigo meel stuudio oo jirdhis ama jim oo dadka ay runtii jirkooda ku dhisaan ku ordaan marka mid ka mid a jiimamka ama xarumaha jimicsiga ayuu rabay inuu ka dhigo ninkana waa nin ganacsiyadaasi ku howlan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasiina la wadaagayey markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey cabdikariin xikmaawi oo ah bare wax ka dhigay qaar ka mida dugsiyada magaalada hargeysa kaasoo isagu dhowaana buug ka qoray taariikhdii allah u naxariistay fannaankii maxamed mooga liibaan waxayna dhegaystayaala toddobaadkii hore inoo joogtay bilowga qisadii ay ka dhasheen saddexda heesood ee uu qaado maxamed mooge iyadoo aad soo maqasheen heestii u horraysay ee dhacdadaasi oo ahayd heesta halkudhegeeda uu yahay dhayal looma heeso markaa heestaa haddaynu ka nimaadno cabdikariin sidaad qisadaba ku sheegtay hablahaasi gaariga ka soo degaya ee sugaanta lagu suuraynayo ama lagu lagu masaalayo ama lagaga hadlayo iyadana waxaa jirta hees kale oo isla magacaasuun wadata oo markaad eegto qisadaas iyo weliba magacii aad moodaysa inay isku imanayaan oo la yidhahdo casar tamashleh ma isla xidhiidhaan mise magacun baa kulmay
maya cabdixasiino markii hablihii qisada saas u dhacday heestii hablihii horta waxay yimaadeen nimanka halabuurkaasi waxaan axmed yiri gaar u garanayay dabeed noo xidhaahye waan midaan doonanay waa qabsiineen maalintii dambe guri u gogleen idin xidhi gurigii waan tagnay hablihi waxay noo keeneen caajalada iyo record dabeedna markii ay fadhiisteen ayaabay heestii waa labsamay dabeedna maxamed baan qaaday wuxuu inan kamid a hablihii waxay qaadi cadeen soo rabaal celin saartana kasoo degin rageyga sidaan qabo kala taagi doono dabeedna dhaw garmaka heesaas sidaan wax dareemay buuli axmed horena way isku yaqaaneen dabeedna waxaan ku yiri waar cabdi qays anigii madaxa inankaas arrintaa uga jeedaa dabadeedna wuxuu guri wuri dee waxdhe dabeedna ma sanadkii afraad baa kaaka caashifeen inan yahay soconaya buu sameeyey
islamarkaasa iyo noloshaasa haddana huriye oo la xidhiidhay wuxuu ku sameeyay faladhacadka mash wuxuu markaa isaguna sawirayaa inantii iyo habkii usoo socotay iyo towgii la farkiisay maxamed baalaxan ka saaray taas isagaana qaaday madaheeda waxay kamid ahaayeen lacagtadii hurqaadkii oo cankan aad u socotay carabkii aad ugu tiri cudurkaamadeedi gocaalmadeeda inuu yahay adiga hees aada u qurux badan runtii oo waa waa casarta mashle markaa taas casarta mashle casarta mashle marka waa hagaag markaa saddex abwaano culculus baa isugu tegey axmed salabaa midde cabdi aadan xaad iyo maxamed cumar huryo ayaa sameeyey saddexdaas
marka cabdi cabdi wuu soo qabtay wuxu buuginba inanka wax dhe laakiin labada heeso waxa sameeyey axmed toddobana huryaa sameeyey toddobana huryaa sameeyey marka labadan dhayan looma heesay iyo maxaanku idhaahdaa iyo musanadkii afraad baa labada waxa sameeyey waxaa sameeyey labadaas axmed salaam bida takalna huryaa sameeyey marka markaa markay casar timi haddana dhayan looma heesadaa la galay markaa mas aan idhaahda mayna sanadkii afraad baa markaa markaynu eegno heestaasi masanadkii afraad baa saaka caashiqiinan inan yahay soconayaa soo soco wax ii sheeg haddii jacayl sir laga dhigo salig lagama gaadhay marka waxay u eg tahay sheeko socotay oo macnaha in lasoo afjaro u baahan marka ma aragtidaa guudun buu si guud ugu sii saamaynaya mise waxa weye iyadana waa sheeko dhacday oo qiso socotay sida abwaanku sheegay xoriyinankaas aqoon horaan oo ahayn oo riyaadkiisa ahaayeen ilmo berberis ahoo kaftamabay ahaayeen malahayga dee abwaanku kolley inuu la kaftamay waa laga yaabaa dowladna dabad dabadana ay u qaadatay inuu magaranaysaa haasaabo iyo guur iyo hawl u jeedo ilma abwaanku wadaka wada ka tegay miduu maqnaa ilma muddo badan kadib bay isku yimaadeen ilma inantii markan in la fadhiyo waa tan qaadaysa heestan odhanaysa rafaad noqotay buutaas sideeda fuushay ayay gurigii ka dhex qaar qaadaysaa bay mucoodi niyoheede waxbuu xasuustay
dabadeedna waa kan cabdi korin cabdi dhanfo cabdirays n gocanasa laga yaabaa gurigii shaqoonkii hore cabdina waa kan kuugu daayi inanta wax dheh marka waa kan le musanadkii afraad ba saaka caashigeed inaga waa salaan kale ay tahay isku see isla seeganahay tale inaga si wada teelo oo soco wax ii sheeg haddii tahay sirragadiga kaligliganagaad markaasu wuxuu leeyahay haddii ay wax jiraan ood wax qabanayso oo gerigaa shaqoonteenii hore ay dama garanaysaa dami kaaga jiray oo wax ii sheeg in yaa tahay ilaa afar sanaa kasoo wareegtay
qayb kaloo dhegaystayaal waraysigan ka midana barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaana toddobaadkan intaasaan barnaamijkeennii kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo